ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan soomaaliya waxaa ka socota doorashada hay-adaha dawliga bishii hore waxaa la bilaabay doorashada xubnaha aqalka sare oo aan weli dhammaystirmin maalintii shalayna waxaa bilaabantay doorashada xubnaha aqalka hoose doorashadanina waxay ku soo beegmaysaa iyadoo muran uu ka taagan yahay in aqalka sare uu soo dhammaystirmi doono waxaa kaleoo isa soo taraya eedaha la xidhiira musuq maasuqa iyo in codadka la kala iibsanayo haddaba sidee ayay u socotaa doorashadani dhaawac intee leeg ayayse u keeni karaan eedaha soo yeeraya waa mawduuca barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaana marti igu ah brofesor maxamed cali kalaay oo ah guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya kuna sugan magaalada baydhabo brofesor maxamed cali kalaay waxa uu ku jiraa guddi loo xir saaray inay kormeer guud ku sameeyaan hannaanka ay u socdaan doorashooyinku waa tahay marka hore soo dhowo brofesor maxamed cali kalaay bal marka hore guud ahaan doorashadan labada aqal aqalka hoose iyo aqalka sare iyo siday u socoto iyo in anshaxeeda iyo shuruucdii loogu talagalay la raacayo guud mar kooban naga sii brofesor maxamed cali kalay bismillahi raxmaan iraxiim adiga iyo martida iyo dhagaystayaalka v o a dhammaan waa idin salaamaya meesha hadda aan joogo oo koonfur galbeed ee soomaaliya midda aqalka sare way dhamaatay hadda waxaa bilowday tii aqalka hoose booseska ku socon lahayd iyo jidkii loogu talagalay inay ku socoto runtii waxaad moodaa doorashadan tii kal hore la sameeyey waa ka duwan tahay oo meeshii hal nin oo odayga malaaqa uu iska samaysanaya ama suldaan ama ugaas hadda waxaa la yidhi konton iyo kow qof ayaa cod laga rabaa xildhibaanadii hore oo ku fadhiyey kuraasta way soo wada galeen dad badan oo soo hiya kacay oo tolkooda kalsooni ka raadinayana waa isugu yimaadeen runtii waxaad moodaa weli in ay barnaamijkii si fican aan loola qabsan wacyigelinta ay hooseyso oo dadka in idaacadaha iyo telefishinada lagala socodsiiyo ay yar tahay waxaa jiro guddi la yidhaahdo guddiga doorashada qaranka ee xubnaha ka joogo magaalada madaxda kumeel gaarka ah ee koonfur galbeed waxaa jiro guddi isagana sidaas kale ah guddiga doorashada dadban waxaa jooga guddiga khilaafaadka odayaashii wax soo dhisi jiray oo boqol iyo soddon iyo shanta ahaa intaasoo wada jooga haddana waxaad dareemaysaa weli jidkii oo toosanaa inaan lagu dhicin oo dadka badi aysan faahamsanayn doorashadan iyo qaabka loo gelaayo iyo weli aan la fahmin waaye barnaamijka marka waynu sii wadaynaa brofesor maxamed cali kalaay laakiin waxaan rabaa inaan marti qaado caasho dhubad jaamac oo ka mid ah ergooyinka garowe oo codaysay iyadu kana mid ahay dadkii u codeeyey xubnaha aqalka hoose caasha doorashadaasi ma soo hormarta doorasho aan loo bislayn miyay ahayd mise doorasho loo bisil yahay waxa weeye doorashadu mid loo bisil yahay iyo mid aan bislaynba kolley waxa weeye xilligii loogu talagalay ayay dhacday dee waa bilowgii midii hal qof iyo hal cod lagu heli lahaa ayay tani ka turjumaysaa sababtoo aragga hore odayaasha keliya ayaa qoortaysan jiray oo qofka ribaan ku qori jiray haddase waxa weye de mar haddii la helay intaas oo kunoo ergay oo dad ay soo xuleen de waxay sakhiraysaa midda halka qof iyo halka coda ayay sahlaysaa insha allahu bikariim waa gartay su-aashaadu maxay tahay brofesor maxamed cali kale aa weydiinaysa waxaan weydiin lahaa macnaha wuxuu yidhi sidana waa naqaanaa sidana waa naqaanaa taas baa fahmaya waa saxoo horta wax markii doorasho dhacayso cadaalada baa la rabaa inuu dhaco doorashada xubnaha isa soo sharaxay oo isa soo sharaxay inkastaba ha haatane cadaalad inuu dhacdo waa loo baahanya laakiin sidee lagu gaara weye sidee lagu gaara waxa markii lagu soo jabo oo laga bislaado ayaa cadaalad imaan kartaa marka waxaan weydiinayaa brofesoorka bal sida asaga ay la tahay in lagu gaari karo hal qof iyo hal cod inagoo wacyiga maanta soomaaliya ka jira ka warhayno aan ka been sheegayn isaga naftigiisa sababtaas ayaa weydiinaya brofesoorka lagu gaari lahaa sidaas sida ka wanaagsan oo macnaha lagu gaari lahaa sidee xal loogu heli lahaa haye brofesor maxamed cali kalay casho waa mahadsan tahay hal ruux iyo hal cod ma dhowa laakiin hadda waxaad moodaa inay ka soo soka martay in odaygii keligiisa ahaa wax samaynaya lasoo dhaafay konton iyo kow qofna la yidhi ha codeeyaan konton iyo kowga inay codeeyaan oo si xalaal ay kuxode ay u codeeyaan oo guddiga doorashada dadban ee goobtaasi lagu qabanayo ay si xalaala u qabtaan oo dadkana mataqaanaa ay u kala garsooraan waxay dhaantaa tii odayga keliya uu saxiixanayay marka bilow weya si adiga sheegtay laakiin weli heerkii la rabay oo wacyigelinta iyo dadka in laga dhaadhiciyo barnaamijkan ayaa aada u adag intaasun baan rabaa in dadka ay ila fahmaan ay dhegeysanayo waayahay caasho dhubbaday ahayd oo joogtay magaalada garoowe caasha aad baad u mahadsan tahay inta aanan u gudbin dhegaystayaasha kale rofesor maxamed cali kalaay waxaa laga hadlayaa musuq maasuq waxaa laga hadlayaa codad la iibsado waxaa laga hadlayaa kuraas la iibsado sida ka dhacday magaalooyinka qaarna kismaayo oo kale waa la istooriyey marka maxaad aragtay adigu dhulka arrintaad aragtay ma ka duwan yahin sawirka ay sharaxday caasha ha caasho waxay sheegtay inay iyadaba codaysay meeshan hadda adiga aan joogo koonfur galbeed weli lagama codayn hadda ergadii unbaa la qorayaa laakiin iyadoo ergadii socotaaba hadda guddiga khilaafaadka iyo guddiga doorashada midba dhinac wax u wadaa oo ayaga laftirkooda inay isbaansaneen baad moodaa marka buu guux badan baa jira oo ah waxaa guddiga doorashada na kala saarayo maya guddiga waxaa na kala saarayo xalinta khilaafaadka laakiin weli ergooyinkii lama xareyn inta aan la xareyn baad moodaa in cadaaladada weli si fican isugu dabadhicin waayahay waxaynu u gudbaynaa dhegaysto kale mahad boolow wuxuu joogaa muqdisho mahad su-aashaad waa maxay waa mahadsantahay haarun macruuf iyo barnaamijkeena v o a su-aashaydu waxay tahay labada kun iyo laba iyo tobankii waxaa lasoo door waxaa la soo dooranayay odayaal boqol soddon iyo shan oday ah si fiican waaye odayaashaas wax badan baa laga cabanayay ama wax badan baa waxaa la yidhi odayaashu ayaa unbaa keligood soo qortay oo ummadda intooda kaleto cod ma aysan helin marka waxaan rabaa profesorka inaan weydiiyo maadaama sanadkaas la eedeynayay haddana odayaasha la eedeynayay oo boqol iyo soddon iyo shan odaal qof bis lagu soo koobay iminkana ay jirto boqol konton iyo kow qofood oo soo doora doonto xildhibaanada baarlamaanka anigu matsalan hadda waxaan ka tirsanahay ergada cadaada ayaan ka tirsanahay wax ka doora doonta haddii ilaahay ka dhigo marka sow lama dhihi karo maadaama shalay ba odayaashii ay soo doorteen maantay waa maxay farqiga u dhexeeyo maantay maxay farqiga u dhexeeyo maadaama ay jirto guddiga doorashooyinka sidaan ognahay dhanka madaxweynaha magacaabay hadda lafteedana weli ay jirto kushubasho soo ma dhici karto oo lama dhihi karo boqol konton iyo kowdan qofood rag baa soo qortay ama yacni guddiga doorashooyinka iyo guddiga khilaafaadku dad aysan war ka didi karin badanaa soo qortay soo lama dhihi karo haddii kushubasha jirto maxay farqiga u dhexeeya waa maxay boqol soddon iyo shantii oday wax soo dooranaysay maadaama ayagu ay qalinkooda wax kusoo dooranayeen haddana ay muuqato kushubasho musuq maasuq oo muuqdo waa maxay farqiga u dhexeeya oo konton iyo kowdaasu ay soo kordhinayaan su-aashaas ayaan qabaa haye profesor maxamed cali kale
runtii farqi weyn baa u dhexeeya horta tii hore waxay ahayd ninka odayga ciduu la tashanayo ma lahayn ciduu wakiil ka yahay ma lahayn qaarkood nin dhintay buu bedelay ama si kaleu ku yimid laakiin middan boqol iyo soddon iyo shanta waxaa lagu xujeeyey inay la tashadaan odayaasha beeshaasi oo weliba wax ka dhisay maamul goboleedkaas markaas ay joogaan waa dhici kartaa odayga oo markii horeba isaga wax iska samaysanayay hadda laftirkeeda inuu iska sii wato sheekadii waxaa la yidhaahdaa libaax qaadis bar qaadis bartay dhig waa waa ku adag tahay marka odaygan inuu wax iska jacbursado waa dhici kartaa laakiin konton iyo kow qof oo beeshii ka soo jeeda ayaa ku dhegan waxa loo sameeyey guddiga khilaafaadkaba waa arrintaas inay odayga ay yidhaahdaan oday ka joog halkan ma aha nala tasho aan wada samayno waxaa laga yaabaa haddii beesha ay shan lafood ee ka kooban tahay ama shan jilib min toban inay ka timaado marka ninka la dooranayo oo musuqa wada naftirkiisa meeshuu ka bixin lahaa kun dollar shan kun dollar inuu ka baxdo macnihii shantii qayboodba inuu dabero ama wax siday noqonaysaa marka saaxu saasay ku kala duwan yihiin waayahay mahadow haddaan adig ku weydiiyo maadaamaad sheegtay inaad ergooyin ka tirsan tahay ergooyinka iyo codadka la iibsanaya ma aragta adiga
dabcan haarun waa baashu suuqay taallaa weli yani laisma gaarin ayaa la dhihi karaa laakiin laakiin waadix waaye oo wax qarsoon ma ahan in cod la iibsanayahay ama in musuq maasuq uu jiro oo ergey la gudbiyey haddana yani dacwad inta laga daba furo ay ka daba imaanayso oo guddiga doorashooyinku liisasa ay gacanta ku hayaan in wax laga bedelo oo rag siyaasiyiin oo kaleeto ama rag muxuu ahay ka ag dhow guddiga doorashooyinka oo ayagu musharaxiin ah ay authority u yeelanayaan in ay liiskaas ay wax ka bedelaan iyo labadaba iyo cod la iibsanayo oo maxawaaye musuqmaasuqa dabcan taas waa waadix waaye wax oo qarsoodiya maba amaan dhihi karaaba okay waayo waad mahadsan tahay haddaan ku kugu soo laabto professor maxamed cali kalaay iyada oo aqalkii sare aan lasoo dhammaystirin aqalkii sarena doorashadiisu aysan bilaaban ayaa haddana madaxdii maamul goboleedyada waxay tegeen dalka imaaraadka carabta shaki fara badan iyo sheekooyin fara badan iyo hadallo badan laysa dhex maraya oo doorashada ku saabsan baa jira marka intee in la eg bay dhaawacayaan sharaftii iyo karaamadii loo hayay hanaanka doorashada arrimahaasi
haaruun horta waa mahadsan tahay taas keliya maahe hataa waxaa dhihi waxaan dhihi karnaa mar walba waxaad maqlaysaa intaad taariikh la qabto la yidhaahdo bisha shanteeda waxaas dhacayo ayaa haddana meel wax iska bedelayaan aan la aqoon haddana waxaa leeyahay dib baa loo dhigay ciddee dib u dhigtay haddaan tiraada cid kaaga jawaabaysa mala marka tan waaba kasii daran tahay iyadoo aqal aqalkiisana xataa qaarkood aysan gudbin kii hoose hawshiisa lagu jiro in imaaraadka la tago oo muxuu ahaa la isugu yeero maamul goboleedyada oo idil markii ay mataqaanaa kasoo baxeenna wax soomaaliya ku qanci karto oo la taaban karo aan mataqaanaa ayna kasoo bixin sababta waxa ugu weynaa baa la yidhi in galmudug iyo puntland la heshiisiiyey labada keliya loo yeeri lahaa haddayna wax wax kale ku jirin meesha waxaa la yidhaha cayaarta sababta habeenka loo tuma maxay tahay marka haddii labada keliya la heshiisiinayo labadooda deeraad lagu qaadan lahaa laakiin waxaa waxaad moodaa in ajando kale uu jiro marka shakigaas waa jiraa soomaaliya oo dhan ayuu jiraa waddanka ma annagaa xukunno ma annagaa go-aan ka gaarno mise dad kalea nooga gaaro su-aasha oo su-aal oo boqol kun oo dollar ah taasaan cid ka jawaabta lahayn waayahay maamul goboleedyadii ugu dambeeyey maamul goboleedkii ugu dambeeyey ee la sameeyey wuxuu ahaa hirshabeelle caasimadda maamul goboleedka ee jowhar waxaad nagala soo xiriireysa duniya duniya magacaago buuxa bal marka hore sheeg xildhibaan duniya daahir dhicishow waaya duniya bal waxaad noo sheegtaa marka hore intaanad su-aal weydiinin doorashadii maamulku see u dhacday ma lagu wada qanacsan yahay is-eedeyn baa jirtay dadka qaar baa waxay lahayn lacag laga keenay meelo kala duwan ayaa saamaysay sida wax loo doortay maxaad nala wadaagi kartaa ka hor intaan su-aasha u gudbin
waayahay waxawaaye waa idinla wadaagi karaa annaga hadda markii labadan maamul laisku daraayay baarlamaanka ilaa kan ugu sarreeyo madaxweyne iyo ku-xigeenadiisa barwasaare baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa waad arkayseen annaga horta si cadaalad ayay doorashada u dhacday hirshabeelle wax maasuqmaasuq la yidhaahdo iyo wax lacag la yidhaahdo maanan arkin sidii loogu talagalay ayna arrintaas ay u dhacday su-aal ma u haysaa professor maxamed cali kale midda uu leeyahay odayaalkii waa laga raystay uu leeyahay hadda konton iyo kowgaba saddex jif saddex lafood markay tahay ma toddoba iyo toban ayaa ka imaanayso beesha nabadoonkeedii waa inuu soo soo feermeeyaa iyada oon beesha nabadoonkiisii aan soo feermeynin toddoba iyo tobankaas kaasamaayo oo kale ama saddex lafood oo kale ma toddoba iyo toban iyo toddoba iyo konton iyo ko weli odayaalkii kama marno saxiix ayay leeyihiin cidayna ayaga ayna soo saxiixinna toos doorashada uma geli karta ma garatay waayo professor maxamed cali kalay ha horta waxaan rabaa gabadha walaasha inaan la kaftamo waxay tiri musuq ma dhicin lacag lama bixin haddii telefishinka aan fiirino ninka guddoomiye ku-xigeenka gafay wuxuu la soo baxay jaakada hoosteedu kasoo bixiyey boqol kun oo dollar uu yidhi lacag waa haystaa ma bixinaayo marka taas waxaan rabaa walaasha ina maskaxda kusii hayso middan odayaashii ayaga weli gacantay ku hayaan ma diidanin konton iyo kowga odayga beeshaasa waxaa la rabaa inuu la tashto odayaal dhaqameedka maamul goboleedka wax ka dhisay oo isaga ka hooseeya inuu la tashto hadday afar yihiin oo isku afgartaan in konton iyo kow ay soo saaraan konton iyo kowgaasi sharci buu noqonayaa musuqa ku keenaan ducaha ku keenaan laakiin waa inuu la tashtaa odaygaasi keligiis uusan waxba iska qoran taas ayuu xeer ka dhigayaa midda oo uu leeyahay ha duniya doorka midda uu leeyahay nin baa lacag jeeb kala soo baxay uu baarlamaanka ninkaas ma dooranin sababta waxaa keenay maalintay doorashada dhacaysa daqiiqada ka hor uu horta magaalada soo galay xildhibaanadana isma uuma yeerin laba iyo saddex iyo shan waxa waa maaragta ama filmiilkiisa waa laga yaabay marka annaga taas darteeda waxa waaye nin haddee intuu meel soo istaaga aniga baarlamaanka ima dooran lacagtaasaan watay waxaas waxa waaye dacaayad waaye laakiin wax ka jira madaxa waayahay duniya aad baad u mahadsan tahay waxaan haatan maaragtay aan ku sii soconaynaa su-aalaha aynu weydiinayno brofesor maxamed cali kalaay guddoomiyaha jaamacadda koonfurta soomaaliya oo noogu martay barnaamijka wicitaanka dhegeystaha haddaan ku weydiiyo brofesor maxamed cali kalaay aqalkan sare haddii lasoo dhammaystiri waayo intee in leeg bay dhaawici kartaa doorashaduba inay qabsoonto sababtoo hadda su-aal weyn baa ka taagan inuu soo dhammaystirmayo aqalkaasi
haaruna horta aqalka sare dhammaystirkiisa iyo waxaa isku xiran yaa horta dib u dhigay waxaan dib loo dhigaayo yaa keenaayo waa su-aalaha oo dadka dhan ay ku wareersan yihiin midda kale isagoon aqalkii sare la dhammayn waxaa aqalkaas loo bilaabay waktiga gaaban oo aad moodid in loogu talagalay in wax la boobsiiyo oo kanoo sii socdo dadka ayagoon jansilan kii kale lagu bilaabo marka waa naqshada road mapka ama dariiqada la la dhisay ayaa waktiga hoosta iska soo galay haddii la yidhaha kan ilaa laga dhameeyo hala sugo waxaa laga yaabaa sanadka cusub in laisla gaaro marka waktigaas gaaban oo aad moodid in loogu talagalay in wixii o dhan hal mar keliya laga wada baxo ayaa salo aan dhihi lahaan waayo waad mahadsantahay brofesor maxamed cali kalaay waxaynu mar dhoweyd ka hadlaynay magaalada kismaayo in laysku toorreeyey oo laba ka mid a ergooyinka muran ka dhashay qof musharax xildhibaan aqalka hoose ah kismaayo waxaa nagala soo xiriiraya cornel cabdinuur cornel cabdinuur magacaago buuxa sheeg iyo fikradaada kabacdina su-aashaada cornel cabdinuur saamajookar waaye kismaayaan la joogaa odayaasha siyaasadeed oo mudada dheer meesha joogay baana ka mid ahay oo macruuf baan jubbaland ka ahayo soomaaliyaba waxaa hadda dibta ka jidhaa waxa weeye sia qabiilaadka waxa weeye oday been u ah laba nin oo musharaxa ama saddex nin oo musharaxa bay yeelanaysaa haddee soomaaliya dhulkumaasku baa lagu aakeeyey odayga mid baa shirma uga muuqanaya meeshaasuu afduubaya fiilii wuxuu hoos imaanayo dhab ugu yeeraya guriga aadaadkiisa wixii joogay ahayd buu konton iyo kowdi kasoo qorayaa dumarka buu nugeyl bidayaa halkaasu wuxuu rabaa in uu nin u afduubo oo yidhaahdo hebel baa la dooranaya mid kale in lala shiro oo uu la shiro xubnihii ergooyinka konton iyo kowda ahaa inuu la shiro oo isaguna bal dhibaatada soomaaliya kan jubbaland kalafaadka waxyaabaha jira inuu u sheegto inuu u sheego guddigii konton iyo kowdaha wax dooran lahaa inuu soo bandhigo aragtidiisa iyo sida looga sababta bixin kara soomaaliya dhibaatooyinka ka hashaday ama midda jubbaland ha ahaato ama midda soomaaliyaba ha ahaatee marka ninkii looma ogolaanahayo ninkii waa nin intellectuaala nin daktara nin aqoonyaana nin ama dibadda ka yimid nin oo deegaanka oo faamoosha oo soomaaliya iyo bilaa wax ka tari kara waxaa loo diidayaa inuu la shiro konton iyo kowda waxaa muuqda intaasaa waxaa ka muuqda shirimo kale iiraa loo tegayaa waxu arkayaa wuxuu leeyahay war anigu sida xeerka u ahayd camboonaan karinaya markaan la kalmaayo guddiga waxyaabahan waa xaaraan waad arkaysaa su-aashaada waa maxay marka haddaad soo koobto cornel cabdinuur soo koob su-aashaada su-aal kooban weydii su-aasheedu waxa weeye waxa weeye waa mid aan shacabka soomaaliyeed iyo duqowda soomaaliyeed aan kula hadlayo oo aan uga digayo sida suuban banaanka hadda wax loo dejiyey waxa weeye laba ama saddex ama afar qof dadkaa udhaxaysaan haddii ay tartamayaan iyadoo aan khilaaf iyo muran iyo beesha dib isu fiirso confarti abuurto adoo aan samayn in dadkii ay cod ku kala baxaan oo aad dadka udhaxaysay inay isimada iyo nabadoomadu ay taa ku dadaalaaneen waayo aad baad u mahadsan tahay cornel cabdinuur aan mar ku siiyo brofesor maxamed cali kalaay odayaashu inka odayaasha ixtiraam weyn baa loo hayaa dhaqanka soomaaliyeed waa sababta loogu aaminay arrintan muhiimka labada kun iyo labayo tobankiina loo loogu aaminay odayaashu dadka ma u dhexeeyaan su-aasha la isweydiinaya waa taas odayaasha waa bini aadan waa dhaqan oo wax badan yacni dhinaca dhaqankay ku ficnaayeen dhinaca siyaasadda waa looga fiican yahay tuhum badan oo ah lacag buu qaatay hebel buu uhiiliyey hebel bay isku laf yihiin waa waa wax soo waa wax dhici kara laakiin odayaasha anigu waxaan dareemayaa inaysan helin wakti badan oo siminaaro lagu siiyo guddiga doorashada idaacadaha ka hadlaan ama heer qaran ha hadlaan ama heer maamul goboleed marka wacyigelin badan inay odayaasha maqayn oo weli isu haystaan aniga wuxuu ku leeyahay waxaan soo dhisay dowladdii federaalka waxaan dhisay maamul goboleedka hataa qaarkood waxay ku dhahayaan anigu waxaan tegay turkiya waxa mataqaanaa qofkii marka waxaa ku waxaa ku qufulan in yacni siyaasadda heerka ugu sarreeyo inuu ka joogo oo qalada badan ay ka dhici karaan laakiin waxaa lagu kabi karaa haddii la fuliyo xeerka doorashada dadban oo ah in qofka criteria ama lagu xulo yacni kartida sida hadda walaalkii igu reer sheegay oo ah in aqoontiisa kartidiisa daacadnimadiisa ee aan loo fiirin ninkan baa laba iyo toban sana ku fadhiyey hadda koor baabuur ii gaday ama qori siiyey waxyaaba iska daciif oo iska fudoo dhamaan kara adaga marka qalad wuu geli karaa waxaana sal u ah wacyigelinta hooseyso qaarkood laga yaabay aqoon sare inaysan lahayn nin jeclaysi inuu jiro lafta asaga uu ka dhashay uu ergada u badiyo nimankii la yidhi la tasho nabadoonada ahaa uu ka boodo uu yidhaahdo war aniga heer qaran baaban ahayba anigaaba dawladda soo dhisay marka waxyaalahaasa iska dhici kara oo qaladaad ah laakiin haddii wacyigelin fiican iyo wakti fiican la siiyo waxaan aaminsanahay inay wax fiican soo saari karaan waayahay aynu aadno hadda magaalada muqdisho waxaa ku jirta khadka deeqa deeqa magacaago buuxa iyo su-aashaada aragti kooban haddaa haysana waad jeedin kartaa bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa deeqa cabdi kasoo jeeda gobolka hiiraan magaalada beledweyne hadda ku sugan magaalada muqdisho waxaan sugayna annaga haddaan nahay reer hiiraan doorashada xildhibaanada naloo ku qabta gobolka hiiraan annagoo in badan isku diyaarinay annagoo ammaanka gobolka hiiraanna la xaqiijiyey magaalada beledweyne inuu yahay boqolkiiba boqol doorashada ma dhici kartaa in lagu qabto gobolka hiiraan midda labaad waxa waaye oon rabo gobolka hiiraan xildhibaanada kasoo jeedo waxaa la dhahay inta badan waxaa soo qulaaya dadkii numberka oo dadki shacabka waxaa umalaynaya hadda inaysan taas muuqanin because of dadka joogo isha gobolka banaadir ama xildhibaanada xitaa rabo musharaxiinta xildhibaanada waxay iska qoranayaan qof walba control ko qof oo meeshuu doono ka qortay sidaas darteed maga muuqato in dadkii reer hiiraan ay ku jiraan control koogaas waayahay su-aasha su-aasha hore ku saabsan in lagu qabto doorashada hiiraan adug kama tirsanid maxamed cali kalaay guddiga doorashada awoodeedana ma lihid laakiin fikrad iyo ra'yi ay soo jeedashaan u qaadanaynaa arrinta ku saabsan in la yska soo qorto xubno ergooyin aan dadka wada matelin arrintaasi ma jirtaa ma baahsan tahay hadday jirto dhinacyo ka mida waa taabatay su-aasha waxaan rabaa inay mataqaanaa ay kala saarto su-aashii hore ay soo jeedisay kolli waa saa u sheegtay madaxweynaha hir shabeelle ayaa ka jawaabi kara laakiin arrintan ah xildhibaanaha waxa iska qoranayo kolley ayada hadda beledweyne ma joogto arrintan jawhare ka dhacday laakiin haddii xildhibaanka uu iska qoranayo maba loo baahnaan lahayba konton iyo kow wuxuu ku qori karaa isagoo u maraayo odayga beeshiisa iyo kuwa maamul goboleedka la dhisay oo dhaqamada ah ayuu u gudbin karaa ayagaa ugeyn karaa laakiin nin xildhibaana intuu warqad iska soo qorto aniga waatan amaa wato dhihi kara ma jiro laakiin si kaleo farsamo ah ayuu ugelin karaa guddiga doorashada xildhibaanada weli waa ku dhegan yihiin walow xeerka doorashada dadban uu sheegayo nin siyaasi ah inuusan farigelin ku yeelan laakiin weli guddiyada doorashada naftirkooda waxaa ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano maamul goboleedyada taas ayaa u fududayn karta inuu xildhibaankii hore uu warqad gudbisto odayaasha dhaqankana u maro laakiin inuu intuu gacanta kusoo qaato aniga iyo codaynayaan u dhaho suurtagal maaha waa garta brofesor haddaan taariikhda wax yar dib u raacno soomaaliya waxaa la yidhaahdaa dowladdii dimuqraadiga ee ka jirtay soomaaliya sagaalkii sane xornimada ka dambeysay dimuqraadi bay ahayd laakiin musuq maasuqu wuu baahsanaa xisbiyo fara badan baa waddanka soo baxay oo qabiilooyin ku salaysan hadda xisbiyo oo la sharciyeeya ma jiraan laakiin qabyaaladii xilligaa markaad barbar dhigto haddaad xasuusato taariikhdaas iyo iyo ta hadda jirta ma isku mid baa ma laisbarbar dhigi karaa taas waxay kaga duwanayd dadka aqoontooda waa liidatay xisbiga dadka hogaaminaya keliya xoogaa waxfahansanaa oo fasalka saddexaad iyo afraad oo talyaanigii waxbaray marka musuqa xitaa waxaa la yidhaahdaa dowladda talyaaniga markaa gacanta ku haysaana barto madaxtinimadana waa la isku baryi jiray qofka baarlamaanka gelayo waxaa la dhihi jiray faatixadan kuu maraynaaye bax noo gal laakiin hadda waxaad moodaa in dadkii oo dhan ay soo wada kaceen kii aqoon inay ka hadlahayn kii shalay baadii ka yimid ba hadda wuxuu leeyahay waxaan rabaa xildhibaan waa maxay xildhibaan haddii la yihahdan kama jawaabi karo marka barbardhiga waxa waaye xaggana musuqaa jiray intana musuqaa jiro waa imaan kartaa laakiin barbardhi waagaasi ilaa hadda isku mid maha waagaa dawlad awood lahaa jirtay xisbiga ay wadato ayaa sanduuqyada xooga ugu shuban jiray ninkii ka hor yimaada waa xiri jireen hadda xukunkii hoos baa loo dejiyey wixii weli qabiil qabiili ay ku dhisan yihiin dawlad awood loo kala saari karta ma laha musuqa wuxuu noqon karaa un nin meel inta la geeyo xoolaha warqadan ii qabo laaluush qaado iskan ii qor waxyaaba iska yiyar laakiin sidii kii hore uma baadsana midkan barnaamijkii wicitaanka dhegaystuhuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo